إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa afar iyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqollabaiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warka madaxdiisii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa ka hadlay tallaabadii dowladda faransiiska ay ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo mujaahidiintu ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabo adag faahfaahin ayaa laga helayaa dilka mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo shalay ka dhacay magaalada kismaayo lix iyo toban qof ayaa ku dhimatay dab xooggan oo ka kacay deegaanada ku teedsan xeebaha galbeed ee ku yaala waddanka maraykanka weeraro ayaa lagu qaaday saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose isku imaatin lagu difaacayay cirdiga nebigeena ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud muran ayaa u dhexeeya maamulka somalilan iyo shirkado soo dejiya shidaalka sarkaal miina baara ah ayaa lagu dilay qarax xooggan oo ciidamada shisheeye lagula beegsaday deegaan ka tirsan shabeellaha hoose hal maalin oo qura cudurka korona waxa uu dalka maraykanka ku dhacay in ka badan afartan iyo toddoba kun oo ruux iyadoo adduunka dadka cudurka u asiibayna ay kor u dhaaftay siddeed iyo labaatan milyan xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin sabti ah labiyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa ka hadlay tallaabadii dowladda faransiiska ay ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo mujaahidiintu ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabo adag bayaan ay baahisay almalaaxim waxaa isha soo mariyey salmaan axmed waad mahadsan tahay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa war ka soo saaray tallaabadii foosha xumayd ee wargeyska jaarle hebdo uu ku aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waxaana mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ay baahisay bayaan ku qornaa luuqadaha carabiga ingilishka iyo faransiiska oo ciwaan looga dhigay uheelinta rasuulka sala allahu caleyhi wasalam kaasoo ay mujaahidiintu ku direen fariimo culculus oo ku socda dowladda faransiiska iyo wargeyska jaarle hebdo ee aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee horedhaca bayaankan ee ku qoran saddexda luuqadood waxay mujaahidiintu kaga hadleen ee fadliga iyo karaamada uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoona la sheegay in rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee maqaamkaas sare leh aanay waxba u dhibi doonin aflagaadada ay u geysanayaan kuwa liita ee nool waxaa sidoo kale bayaanka lagu diray fariimo ku socda dowladda faransiiska iyo wargeyska jaarle hebdo taas oo ah in mujaahidiintii shan sano ka hor wargeyska jaarle hebdo ku beegsaday magaalada baariis ee caasimada faransiiska ay mar kale diyaar u yihiin inay beegsadaan islamarkaana u argudaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoona muslimiinta ku nool waddanka faransiiska iyo guud ahaan qaaradda yurub iyo sidoo kale guud ahaan muslimiinta caalamka iyo jamacaadka jihaadigaba lagu booriyey inay qaadaan tallaabo ay ugu argudayaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wargeyska jaarli hebdona la siiyo jawaabta uu mudan yahay ee ah dhiig waxay mujaahidiintu sidoo kale si gaara ugu baaqeen in la beegsado madaxda wargeyska jaarle hebdo tififtirayaasha iyo xitaa kuwa sawirgacmeedyada gacantooda nijaasta ah ku sameynaya ee aflagaadeynaya rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyadoo lagu beegsanayo xarunta wargeyska guryahooda goobaha isku imaatinada ah iyo meel waliba oo lagu arko ay ku jiraan ee wadooyinka qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagula hadlay dadkii dhowaan kasoo muuqday ee maxkamad ku taalla magaalada baariis ee caasimada wadanka faransiiska oo lagu eedeynayay inay kaalin ka qaateen weerarkii januari ka ee siciid iyo shariifka waashi oo ahaa laba haliyey ay ku qaadeen wargeyska jaarle hebdo ee magaalada baariis ee wadanka faransiiska waxayna mujaahidiintu dadkaas ku waaniyeen inay sabraan oo ay adkaystaan maadaama ay ku sugan yihiin xaqa waxa loo haystana ay tahay inay kaalin ka qaateen u argudidda rasuulka sala allahu caleyhi wasalam macluumaadka uu xambaarsan yahay bayaankaasi oo intaa ka badan waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa ee caawa insha allah faahfaahin ayaa laga helayaa dilka mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo shalay ka dhacay magaalada kismaayo cabdifitax filibiin waxaa lagu wadaa in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu aaso shaafi raabi kaahin oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka jubbaland kaas oo shalay lagu dilay camaliyad istishaadiyo ah oo ka dhacday magaaladaasi mas-uulkaasi oo ahaa la taliyaha gaarka ah ee axmed madoobe ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray camaliyadii shalay intaa waxaa dheer ah oo weerarkaasi nafurnimada ah ku dhintay mid ka mida istaafkiisa iyada oo qaar kaleh ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakat al-shabaab almujaahidiin oo tilmaantay in shaafi uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee maamulkaasi jubbaland dadka taariikhdiisa yaqaana waxay sheegeen inuu ahaa nin aad ugu dhow ciidamada maraykanka islamarkaana kala shaqeeya dhanka istaraatiijiyadda waxaana ay sidoo kale geeridiisa dhaawac weyn ku tahay ciidamada kenya iyo maamulkii uu ka midka ahaa sida laga soo xigtay ilo xogogaal ah oo ku sugan kismaayo mas-uulkan ayaa ahaa nin galaangal ku leh dowladaha shisheeye ee danaha gaarka ah ka leh kismaayo waxaana uu ka dambeeyey isku xirka imaaraadka carabta iyo hogaamiyaha jubbaland waxaa kale oo uu ka mid ahaa dadkii farakutiriska ahaa ee dowladda kenya ka iibiyey in axmed madoobe laga dhigo hogaamiyaha maamulka jubbaland doorashadiisiina waxa uu ku bixiyey dhaqaale aad u badan xaaji yaasiin jaamac ismaaciil oo ay saaxiibo ahaayeen ayaa waxa uu sheegayaa in shaafi uu sidoo kale ahaa ninka qurah ee dhisay golaha wasiirada ee maamulkaasi waxa uu ahaa raggii aasaasayaasha ahaa ee jubbaland xoraynteedii kow la bilowday haddii laa kumayahay ganacsatada ahaayee muxuu ahaayey dhaqaalaha faraha badan juhuudka faraha badan dadaalka faraha badan raggii geliyey ee didibada u aasay ayaa uu ahaa markii ugu horreysayba yacni maaragtay aasaaskii xoraynta waxaan xusuusnahay muddo kow iyo toban bilooda jaamicadda in uu ku hayay ilaa kun iyo laba boqol oo ergo oo meelo kala gaara isaga timid soomaaliya oo dhan ayaa uu wuxuu u ahaa haddii ilaahay xukumayo hor istaago uu ahaa oo uu noloshooda iyo caafimaadkooda iyo kawarqabkooda uu intaa uu isagu mas-uul ka ahaa markii dambena raggii maamulka laftiisaba ninkii qura ee waxa uu ahaa xafiisyadan dhabta ah ee jira hadda wasaaradaha ninkii ama aasaasay wasaarad uuna isagu albaabkeeda furin ama uuna qalabayn miis iyo kursi wasiira ku fadhiisto wasiir ku-xigeen raggii ninkii saa u maamulay ayaa uu ahaa shaafi raabi waa ninka dhisay xarumaha uu ku shaqeeyo maamulka jubbaland sidoo kale reer kismaayo ayaa waxa ay ku xasuusanayaan dhismaha xabsiga weyn ee magaalada kismaayo oo ay haatan dad badani ku xiran yihiin maanta dhammaan dadku waxaad moodaa iyo dad ka soo qayb galay inay wada faraxsan yihiin sababtoy tahay qaybo sharciyadii ka mid a oo inaga maqnaa buu xabsigu kow ka yahay xabsigaasoon rabno inay xabsi weyn uu noqdo oo sharciga dib loogu soo celiyo intaa waxaa dheeray in shaafi raabi uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ka dambeeyey dib u doorashadii axmed madoobe waxaana ay dad badan aaminsan yihiin in dilkiisa uu al-shabaab uga dhigan yahay mid ka mid ah dhakooyadii uu ku taagnaa maamulkaasi oo la siibay shalay wax yar kadib geeridiisii waxaa war qoraal ah soo saaray axmed madoobe isaga oo tacsi u diray islamarkaana sheegay in tallaabada lagu dilay ay ku tahay dhaawac weyn intaasi kadib axmed madoobe ayaa ka soo duulay magaalada muqdisho isaga oo habeenkii xalay gaaray magaalada kismaayo si uu uga qayb galo aaska mas-uulkaasi sidoo kale kismaayo waxaa gaaray ergooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin ajaanib kuwaasoo intooda badan ka soo duulay magaalada nairobi si iyaguna ay uga qayb waad mahadsantay cabdifitax iminkana dalka maraykanka lix iyo toban qof ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay deegaanada ku teedsan xeebaha galbeed ee ku yaala waddanka maraykanka warkan waxaa haya waryaheena maxamed cali wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay deegaanada dhaca xeebaha galbeed ee ku yaala waddankaasi dad ka badan nus milyan ruux ayaa ka barakacay xeebaha galbeed ee waddankaas iyadoona uu dabku burburiyey deegaano badan oo ka tirsan waddanka maraykanka kaymaha ku yaalla waddankaas ayaa holcaya waxayna kooxaha dabdamisku ku dadaalayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen dabka hase yeeshee kuma guulaysan oo dabka ayaa ah mid si xowli ah ku fidaya nus milyan ruux ayaa ka barakacay guryahooda oo ku yaalla hal gobol oo keliya waxaana lagu magacaabaa oregon inta la xaqiijiyey lix iyo toban ruux ayaa ku dhintay dabkan iyadoo dad intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen haweeney madax ka ah mid ka mid a gobollada uu dabka ka kacay ayaa ka digtay in tirada dhimashada ay sii kordhi karto saacadaha nagu soo aadan maadaama uu dabku weli socdo sidoo kale kumanaan ruux ayaa ka barakacay gobollada washington iyo californiya kuwaasoo ka baqdin qaba inuu dabku soo gaaro ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambaysa dabkan hase yeeshee booliiska waddanka maraykanka ayaa baaritaano ay sameeyeen waxay ku sheegeen in dabka la kiciyey islamarkaana ay soo maleegeen kooxo dana gaara leh dhegaystayaal waxaa nagu soo maqan warar kale waxaana ka mid a isku imaatin lagu difaacayay cirdiga nabigeena oo ka dhacay galgaduud laakiin markan waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin wariyaheen abuubakar uu ku eegayo weeraro lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda oo ka dhacay shabeellaha hoose iyo sarkaal meynabaare ahaa oo isna lagu dilay isla gobolka howlgalladan oo isugu jiray qarax iyo weeraro toos ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka weerarka koowaad oo ahaa qarax culus ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan askarta uganda oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada baraawe iyo ambareese ee gobolka shabeellaha hoose sarkaal miino baare ah oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee uganda ayaa la xaqiijiyey inuu ku nafwaayay qaraxa kaasoo ahaa mid aad u culus islamarkaana jugtiisa laga maqlayay goobo ka baxsan halka uu ka dhacay dhanka kale ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wararo toosa ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose goobaha weerarada lagu qaaday waxaa ka mid ah saldhigga askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo socday in muddo ah ilaa wareedyo mas-uul ah ayaa sheegay in khasaare uu gaaray askarta shisheeye ee uganda iyo kuwa dowladda federaalka hase yeeshee lama oga waxyeelada rasmiga ah ee gaartay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen lafoole dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayay goobaha ku xiran halka uu ka dhacayay dagaalka waxaana la rumaysan yahay in khasaare uu gaaray askarta dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si joogtaa u fuliya howlgallo gaar ah qaraxyo iyo weeraro toos ah oo lagu qaado goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka isku soo wada duubo waxay howlgalladan oo idinku soo beegmayaan xilli toddobaadkii tegay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay weeraro xiriir ah oo lagu dilay ciidamo isugu jira maraykan shisheeyaha kale ee la baxay amisom iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaynaya waad mahadsanta abuubakar ibraahim sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamad isku imaatin lagu difaacayay cirdiga nabigeena ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud faransada ilaacaasido cayda nabigeenni waa inaan caruur iyo nin weyn colugu dulnaaye cidahana kasoo kadib salaadii jimcaha maalintii shalay ayaa degmada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka dhacay isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeeday gafkii dhowaan ay faransiisku u geysteen nebiga sala allahu calayhi wasalam fagaaro weynuu ku yaala magaalada ayaa waxaa soo xaadiray boqolaal dadweyne ah oo ka caraysan falkii uu ku dhaqaaqay wargeyska jaarle hebdo ee ka dhanka ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam culimo abwaano nabaddoonno arday ka socota maraakista kala duwan ee lagu barto cilmiga diiniga ah dumarka muslimaadka ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkaas kusoo bandhigay dareen caro leh oo diraya fariin culus oo ku socota faransa nabadoon cabdikariin muuse casir ayaa ka mid ahaa waxgaradkii halkaas ka hadlay wuxuuna muslimiinta faray inay fadhiga ka kacaan oo ay jawaab ka bixiyaan gafkii faransiiska waxaa la rabaa qofku inta uu fahmi karo uu fahamsan yahay oo garashadiisu tahay islaamkiisa iyo iimaankiisu ilaahay siiyey oo leeyahay inuu bannaanka soo dhigto maantaoo kale walaalayaal meel nebi maxamed lagu caayey oo waxaadna ogtihiin gaaladu in badan inay kitaabka qur-aanka kariimka ah ku kahadshayeen oo ay googoynayeen oy gubayeen oy meel walba ku kharibayeen haddee intaasna waa dhegaysanayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u sheeganaynaa inaan maaragtay yowmun min alayaam intaan ku kacno gaalada oo aan halna ogaada gaalada midka noogu dhow iyo midka faransa jira oo baariis jooga faransiiska jooga waa isku mid waa isku hal hadaf qaar ka mid ah abwaanadii soo xaadiray fagaaraha ayaa iyaguna jeediyey gabayo ku socda faransa cadaawadad siraysan ayaa soo bandhigateene si kastood weydan walloon laydin saamixine sawaariikh haddii la rakibo sanadiya xooga seefaha hunuudiya haddii isaqila la dhiibo sulka haddii aan kaga jaray silac u gogoyo sina waxaanan kaga cilbegayn siday sameeyey qof walbaba wixii guba gacoshuu xanuujiyo ka guddoonsadaayo aniguna ka daasaan caradayda gaadhsiin gaalada wuxuushta ah mar hadday gafiya weyn cay laga gadoodana nebigaynku gamayaan anunkuna ma gama'ne godobteenna naga maqan waan gaari doonnaa muslimiintu waa gobe goor aan fogayn bay gacan qaadi doonaan ka gadaal inshaa allah gaalada danyuusta ah gowrac ay ka yaabaan ama guluf dagaal bay ku gumaadi doonaan guulow ilaahow gacantaada mooyee garab kale ma sugayee gaalada idleeyo geyigan shareecada gees walba ka geeyo gaaladu dhammaataa faransada ilaa caasidocayda naabigeennii waa inaan carruur iyo nin weyn colugu dulnaaye cidahana ka soo wada kaniyo codka xoolaaye oy duca laso ciidaman cana keenyadoona cirka waa inuu boorqarshiyo suluf yaa ciryaamo culayska la saaraya sida loo cadaadinayo aakhirana cadaabbaa u dheer cara ilaaheeye aakhirana cadaabbaa u dheer cara ilaaheeye
wilaayaadka islaamiga ah oo imaamasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa naqday goobaha keliya ah ee soomaaliya ee lagu qabtay barnaamijyo lagu difaacayo nebiga sala allahu calayhi wasalam islamarkaana looga soo horjeeday gafkii ugu dambeeyey ee ka yimid dhanka dowladda faransa barnaamijyo kuwan la mid ah ayaana dhowaan ka dhacay degmooyin ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
muran ayaa u dhexeeya maamulka somalilan iyo shirkado soo dejiya shidaalka faahfaahinta warkan waxaa haya waryahan cabdullah yaasiin jaamac hogaamiyaasha maamulka somalilan qaarkood ayaa waxaa lagu eedeeyey inay culays saarayaan shirkado shidaal dibadda ka keena oo ku sugan deegaanada maamulkaasi uu ka taliyo mid ka mid a madaxda shirikadahaasi ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay in wasiirka ganacsigu uu aada u dulmiyey shirikadahooda wuxuu sheegay in shirikado kale uu qandaraas siiyey iyagana uu dembi ka galay wuxuu intaa ku daray in dhibaato iyo muran weyn ay arrintaasi ka taagan yihiin waan ku khasaaraynayaa markabkii waad arkaysa sida loogu berber cararaya ee loogu wada dul tegay ee nin waliba inuu looday annaga waa la cadaadinayaa waa la eryayaa waa la shubi laayay dhibaata o dhan ba annagana haysataa waana dadka yaga islahaa idinkaa waddanka le oo cid idinkaga xaqle ma jirto madaxweynaha xuquuqula siman baa leedihin dadka islahaa baanu nahay marka waxa weeyaan anagu ma diidanin la tartamada eh korkaasaabaan u ogolahaye waa inaanay dhibaata noqon waa in xuquuq isku siman la helo waa inaan waxaan uu wada ee uu leeyahay shirkad baan ku wareejinaya way idhisaysaa aanu gaadhin in shidaaladii laga joojiyo dadkii kale arrinta waxaan ku tuumaynaa wasiirka ka koowa nin la yidhaahdo daashe oo dowladda hoosena la shaqshaqeeya ayaa yaa ku jira nin kale oo halkan tarafaguura shaqo siisay oo somalilan dana baa ku jira raggaasaa madaxweynaha waxaan ku shubaya tarafaguure iyo dad ajnabeena horaa loo soo tijaabiyey total waa kii shidaal jaban keeni weynay waana kii la joognay waana kii la dhammaynay nimankii dalkaas shidaalka siinayay waa annagay ahaayeen shirkadaha waaweyn faa'iidada doonayaan iyo kuwa shirkadaha yaryari doonayaan isma leeka madaxweynaha somalilan muuse biixi ayuu ugu baaqay in arrinta uu soo farageliyo maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa waxay caan ku yihiin eexda musuq maasuqa iyo ninjeclaysiga markana ku soo dhowaada xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa qiimo beel iyo hoosudhac dhaqaale oo deg deg ah oo soo wajahay lacagta waddanka suudaan fatahaadihii dhowaan ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka suudaan ayaa sababay sicirbarar ku yimid lacagta waddankaas waxaana magaalooyinka hoos yimaada caasimadda suudaan ee alkartuum iyo inta badan gobollada dalka ku dhuftay daadad xooggan kuwaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur xukuumadda ku meelgaarka ah ee waddanka suudaan ayaa shaacisay maalintii khamiista ee lasoo dhaafay in xaalado deg deg ah iyo hoos u dhac dhaqaale uu soo wajahay suuqyada ganacsiga suudaan muddo isbuuc gudihiisa ah sidoo kale xukuumadda suudaan ayaa sheegtay inay waddo dadaalle ay ku doonayso inay ku joojiso tallaabooyinka dhaqaale darrada iyo qiimo beelka ku yimid lacagta laga isticmaalo waddanka waxaana halkii dollar uu gaaray lacag dhan laba boqol iyo lixdan oo ah marka loo eego lacagta dalkaas ka hor inta aan la shaacin xaaladan deg dega ah ee ku timid dhaqaalaha waddanka wasiiradda maaliyadda ee suudaan oo qabatay shir saxaafadeed ka dhacay magaalada khartuum ayaa dhankeeda adkaysay inaysan jirin sababa rasmi ah oo lagu joojin karo hoos u dhacan ku yimid lacagta waddanka waddanka suudaan oo aan lahayn xukuumad rasmi ah ayaa hadda wajahaya dhibaatooyin dhan walba ah oo haysta bulshada waddankaas waxaana dhowaan halkaas ku dhuftay fatahaado xooggan oo uu sameeyey webiga niil golaha sare ee amniga ee waddanka suudaan ayaa war ay soo saareen xilligaas waxay ku sheegeen in dalka suudaan uu yahay waddan ay ku dhifteen musiibooyin saddex bilood oo soo socotana uu sidaasi ahaan doono xubinta ganacsigana intaasay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي warkan waxaad kala socotaan alfurqaan hal maalin oo qura cudurka corona dalka maraykanku waxa uu ku dhacay in ka badan afartan iyo toddoba kun oo ruux tirada bukaanada cudurka corona uu asiibay ayaa kor u dhaaftay labaatan iyo sideed milyan lix boqol lixdan iyo saddex kun oo ruux cudurka ayaa ilaa iyo hadda inta u dhimatay waxa ay gaarayaan sagaal boqol sagaal iyo toban kun oo ruux oo badankooda ku dhintay dalalka reer galbeedka waxaa cudurka ka caafimaaday labaatan milyan shan boqol siddeetan iyo toddoba kun oo ruux sida lagu sheegay bog aalaaba ka hadla wararka la xiriira coronavirus dalalka maraykanka hindiya iyo baraaziil ayaa kaalmaha hore kaga jira wadamada uu halakeeyay cudurka corona dalka maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey saacadihii lasoo dhaafay in ka badan afartan iyo toddoba kun oo ruux oo uu ku dhacay cudurka corona waxaana la sheegayaa in ay aada u korortay dadka cudurka uu haleelayo gudaha dalka maraykanka dadka cudurka corona la ildaran gudaha dalka maraykanka waxay kor u dhaafeen lix milyan oo ruux wasaaradda caafimaadka ee dalka mexico waxa ay ku dhawaaqday afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay shan boqol soddon iyo afar ruux inay u dhinteen cudurka corona waxaana tirada guud ee dhimashada ay noqotay in ka badan toddobaatan kun oo ruux warkiina dhegeystayaal xilligan waa naga inta